kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada waraysi aanu ku eegayno dhacdooyinka siyaasadeed ee dunida ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee maanta ay ugu dambayso ee labada kun iyo afar iyo toban iyo weliba saadaasha sanadka soo socda ee dhacdooyinka siyaasadeed ee dunida waxaana ah barnaamijka noogu martiya doctor cabdilaahi xasan jaamac cabdilaahi mosco doctor cabdilaahi xasan jaamac cabdilaahi mosco waa bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda hargeysa gaar ahaana macadka habarashada xalinta khilaafaadka shahaadada sare ee b h d da doctor cabdilaahi waxa uu ka qaatay jaamacadda moscow state university sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii isaga oo bartay maadada social philosophy shahaadadiisii mastertana waxa uu ku diyaariyey cilmiga habarashada siyaasadda wakti dheer ayuu doctor cabdilaahi mosco ku noolaa waddanka ruushka isaga oo halkaasi ka dhigayay qaar ka tirsan jaamacadaha waddankaasi isaga oo sidoo kalena idaacadda b b c da halkaasi uga soo dirayay warbixinaha wakhtiyadii ay siyaasadda kululi ka oognayd waddamada bariga qaaradda yurub doctor cabdilaahi xasan jaamac cabdilaahi mosco wakhtigani waxa uu degan yahay magaalada hargeysa haddaba waxa aanu ka waraysanay arrimaha siyaasadda caalamka gaar ahaana isbeddelada siyaasiga ah ee sanadka sii dhammaanaya ka dhacay dunida iyo waxyaabaha la saadaalin karo in ay dunida ka dhacaan sanadka soo socda ee labada kun iyo shan iyo tobanka ee saacadaha koobani ay ka harsan yihiin ugu horrayn doctor cabdilaahi xasan jaamac oo ku magac dheer cabdilaahi mosco waxa aan weydiiyey bal inuu dhegaystayaasha u istiimiyo qaabka ay dunida maantu iskugu xidhan tahay waxaana uu yidhi aad baad umahadsan tahay run ahaantii dunidu maanta sidaa ay isugu xidhan tahay aada bay uga ballaadhan tahay intii taariikhina soo martay waagii hore xataa sagaashamadeenii haddii warqadaad dirayso waxaa laga yaabaa in hargeysa intaad ka dirto inay ingiriiska qaadato shan iyo toban maalmood shan iyo toban kalena ku timaado haddana email yarumaad dha ku siin warkii marka wuxuu noqday duni warku yani ilbiriqsiis adduunka meel kasta u gaarayo sidoo kale xawilaadii hantida iyo lacaguhuna sidaasoo kale ilbriqsi ay adduunka meel walba u gaarayaan oo balaayiin dollar yani waa kun malyuun oo dollar halkii bilyan ayaa ilbriqsi dunida ku wareegaya taasi waxay keenaysaa maxaan ku raa isku tiirsanaan dhab ah oo dunidu isku tiirsan tahay haddii meel yar khalkhal ka dhaco masalan maxaan ku raa ukraine arrintii ka dhacday oo kale waxa weya dunidao dhan bay markaaba saameyn ku yeelanaysaa haddii dal kastu dunida ka tirsan haddii wax ka dhacaan saameyn ayuu adduun ku yeelanaya marka adduunkii hadday meel wax ka dhacaan uu ku koobnaan jiray ama dalkaasi ama gobol ka mida ama gobolka dal uu ku yaallo oo inta kale ayaan war ka haynin dunidaasi way dhammaatay dunida maanta waa duni isku xidhan waa gartay ukraine baad soo hadal qaaday runtiina aqoon badan baad u leedahay marka laga yimaado in maadadaad dhigaysay iyo khibradaada oo in badan baad ku noolayd arrinta ukraine oo iminka aynu ognahay in ruushkii iyo reer galbeedkii ay dhex taallo oo ay isla ildaran yihiin arintaasi iyada maxaa laga filan karaa sanadaha soo socda horta run ahaantii arrintan ukraine waxay ukraine kuma koobnayna waxay kasoo bilaabatay libya markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go-aanka ku gaaray in hawada sare laga xidho maamulkii mucamar khadaafi oo diyaaradiisu aanay dadweynaha duqaynin marka go-aankii golaha ammaanku gaaray ayaa loo rogay na ayay naata u rogtay in la duqeeyo qadafi laftigiisii dabadeed ruushku wuxuu arkay in arrintaasi ay tahay ruushka keliya maaha ruushka shiinaha iyo wadamada afrikiya iyo latin america ba waxay arkeen in arrintaasi ay tahay mid marmarsiyo ahayd waxaa markaa xigtay tii syria reer galbeedku waxay dabceen inay tii syria oo kale soo celiyaan tii libya ujeedaa dabadeed ruushku wuu horjoogsaday waxaa intaa ka sii weyn marka tay ukraine maha mid hadda dhalatay waxa weeyaan ilaa labadii kun iyo afartii ayay soo jiitamaysay oo maraykankuna mitidku ahaa in ukraine laga gooyo ruushka ruushkuna mitidku ahaa uu leeyahay ukraine nagama goy karto waa qayb naga mid ah oo xagga midowga dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo siyaasadda waxoo dhan waxa marka soo dedejiyey waa arrin istraatiiji ah waxa weeyaan ruushkii oo xooggiisii soo laabanayo oo qalalaasihii uu galay sagaashamadii iyo waagii garbajof iyo yelsin iyo hadda kasoo kabanaya oo maraykan arkay inuu siyaasad madax bannaan oo ka duwan tii waagii yelsin lagu bartee uu iska raacayo galbeedka uu ruushku ku dhaqmayo oo ciidamadiisii dib uu dhisayo oo bulshadii dib u dhisantay oo maxaanku dha ascaartii gaaska dabiiciga iyo betroolka ee kor u kacsanaa ay caawiyeen iyo hogaamiyahooda ahaa nin adag oo ku taamayo inuu maxaanku dhaha haybadii ruushku lahaa soo celiyo arrimahaas ayay maraykanku arkeen inayan maxaanku dha ahayn kuwo in ruushkii noqdo xoog soo noolaada maraykan marna istraatiijis kuma jirto oo dawladda la dibacsantaa dunida waa inayna ka jirin ayay ku fadhidaa falsafadiisa dhinaca ammaanku taas marka waxay keenaysaa in laga fikiro gaaskan dabiiciga ah ee ruushka u diro yurubta galbeed iyo dhexaba yurub way ku tiirsan tahay oo la-aanta gaaskaasi dee siba bilaha qaboobaha ah iyo guud ahaanba dee yurub waxba ma shaqaynayaan dhaqaalihi baa ku tiirsan marka iyo xidhiidka dhaqaaleed ee aada isugu sii dhawaanaya yurub iyo ruushka iyo ruushkii oo siyaasad madax bannaan qaatay oo kutladan brikska la yidhaha ee brazil iyo maxaanku dhaha ruushka iyo shiinaha iyo india iyo koonfurta africa ay ka mid yihiin waxaasoo dhan abuurayo oo weliba xataa ay ku taamayaan inay bangiyo maxaanku dhaha maalgelineed oo ka madax bannaan bangiga adduunka iyo hay-adda maxaanku dhaha maaliyadda adduunka i m f ta inay waxaa samaystaan oo taasina yoolkeeda dambe uu yahay inay kaba kaaftoomaan doolarka markaad waxaasoo dhan isku xidho maraykan u arkaya markaa in ruushka uu halis istraatiiji ah uu ku noqonayo markaa waxay noqotay ukraine haddii laga saaro oo ruushkii iyo yurub ku tiirsanaantan yurub ay ku tiirsan tahay gaaskan dabiiciga ah ee yurubna maxaanku dhaha meesha laga saaro markaasi in ay suurtagal noqon doonto in ruushka awooddiisa la dhibo si taa loo gaadho marka waxaa loo baahan yahay in ruushka la wiiqo oo putin laga takhaluso oo lagu kiciyo tii ukraine oo kaleo maydaanka shacabka lagu kiciyo oy shacabka afgambiyaan oo marka ay yimaadaan maamul sidii kii yelsin oo kale ah oo dee iska raaca maxaanku dhaha la shaqeeya maraykanka wataa meesha waayo waxa weeyaan eeg gaaskan dabiiciga yurub dalka kale xooga kuley waa norway inta norway gaas dabiiciga u haysta ee ku filaan karta ilaa xad yurub waa toddobada sane soo socota labada kun iyo koob iyo labaatanka gaaskii dabiiciga ah norway haba yaraatee sinaba ugu filaan maayo inuu daboolo kaalinta gaaska ruushka ee yurub markaa toddobadaa sane hadday nagu soo socoto ayay yurub haysataa inay gaaska norway iyo kuwa ay kasoo dhoobsato maxaanku idhaha wadamada carabta oo qatar oo kale ka mid tahay waayo kan qatar aad buu uga qaalisan yahay kan ruushka oo toddoba boqol oo dollar buu mararka qaarkood gaaraya halkuu ruushka kugu siin karo saddex boqol iyo konton ama ka yar a maxaanku dhaha marka waxa weeyaan toddobadan sane soo socota yaa meesha laisku haystaa haddii toddobadaa sano xukunkaa putin iyo nidaamkaa uu ku socdo marayka kala diro oo markaa ruushka gacanta uu ku dhigo dee markaa gaaskii dabiiciga ahaa iyo istraatiijiyadii siyaasadeeda maraykan lahaa iyo ammaaneed way hirgelaysaa haddii ruushka adkaysto oo gaashaanka uu daruuro waxa marka ugu dambayn shanta sane soo socota khasab noqon in boqolkiiba konton hadda waa boqolkiiba soddon inta yurub ka iibsata gaaska dabiiciga ruushka boqolkiiba konton waxay ku tirsanaan ruushka hadday boqolkiiba konton gaadhana yurub waxay ku khasbanaan xidhiidha dhaqaale oo dhow la yeelato ruushka military ahaan isaga ugu xoog weyn waana dawladda ugu weyn yurub marka waxay noqon yurub inay tartiib uga u raacdo dhinaca ruushka oo shiinihii barbar ku hayo oo india barbar ku hayo oo maxaan ku dhaha africa barbar ku hayo oo latin america barbar ku haya markaa maraykan waxuu kusoo dhacaya cidlo meesha hardanku ka socdaa weyni waa taasi maraykanna wuxuu daanaa dunida iyo xukuma dee waxaa la leeyahay waktigaad xukumaysa wuu dhamaaday toddoba sanaa ku hadhe waa u kaa way marka een, sida aqoontana loo fikirayo een, ruushku intee leeg baa laga yaabaa inay ku qaadato inuu awoodda iyo kasbashada intaa leeg uu- uu uu samaysan karo oo xulafo reer galbeed inay raacaan ay noqoto run ahaantii ruushku way ku adag tahay oo waayo dee dhaqaalihiisa waa- yurub wadamada nato oo dhan dee uma babacdhigi karo laakiin military ahaan dee cidna ruushka weerari mayso ee waxa weeyaan waa in shacabka lagu kiciyo oo nidaamkan putin meesha laga saaro strategiga maraykanku waa taasi waa in shacabka lagu kiciyo oo cunaqabatayntan dhaqaalada lagu hayo maxaan ku dhahaa batroolkan qiimihiisu hoos u dhacay kisako sababo kalena way jiraan laakiin waa ka mid een, sababaha maxaan ku dhaha in dhaqaalaha ruushku uu aad dhulka u galo oo kabacdi shacbigu ay ay kacaan oo yidhaahdaan de waxaad ma horseeday kremiadii aad maarata ukraine ka soo qaadatay dagaalkan ukraine een, koonfurteeda ka socda waxaasoo dhan loo baahnayn sababta nolosheedii maarata dhulka gashay maaha halka loo socda waa halkaas Een, intee in leeg bay dadka rusia ay fahmi karaan in siyaasadda caynkaasi ah ee een, ee gaadhay ilaa in shacab ee, lagu kiciyo ma laga yaabaa inay ee, kacdoonada ay sameeyaan mise waxaa laga yaabaa inay noqdaan dad aqoon la oo ee, ka baxsada arrintaas waxay ku xidhan tahay een, horta waagii hore de waxay moodayeen een, dagaalkii qaboobaa inuu dhammaaday in dimuqraadiyaddii iyo maxaan ku dhaha la walaaloobay reer galbeedkii naato soo siqaysa oo maalin walba kusoo socota yagii war dee naata maxaad uga bahantiin annagu dhib idinku hayno marka hadda waxaan u malaynayaa in ruushku een, dadweynahooda iyo hogaankooduba ay dhab ahaantii fahmayaan badankoodu in sidii hore aan lagu socon karin oo ahayd maxaan ku dhaha dagaalkii qaboobaa inuu dhinaca maaragtay reer galbeedka uusan ka dhammaanin waayo baahi loo qabay ballan baa loo qaaday ruushka inaan maxaan ku dhaha jarmalku markuu midoobo aan xataa jarmalkii bari naato naato maxaan ku dhaha hubka naato aan la keeni karin haddana waxaa yaala ukraine baa ka mid noqonaysaa leeyahay De marka waa calooshaadi mo waa calooshii marka maraykan hadduu maxaan ku dhaha ilka ruush iyo maraykan inta isku jiraanna waad arkaysaa badweynta atlantic oo dhan ma udhaxaysa iyo yurub oo dhan waxaanu ka raba ukraine waa maxay su-aasha marka dadka ruushku hadda markaan ufiirsado taa way fahamsanyiin laakiin wax badan waxay ku xidhnaan hogaanku siduu u maareeyo arrimaha dhaqaalaha iyo sida hogaanku gudihiisa uu midooga ahaado waayo waa dabaqad dhan oo eh, maxaan ku dhaha hanti yeelatay eh, maxaan ku dhaha sida iyagu midoo ahaadaan ayay ku xidhnaan Een, dadka qaar ama dadka siyaasadda falaqeeya iyo aqoon-yahanada dunida markaad eegto qoraallada ay qorayaan wax- waxay qaar ku doodayaan in dagaalkii qaboobaa laga yaaba inuu mar kale dib u soo noqdo Een, arrintaas iyada ka warran horta dagaalkii qaba waa ma dhamaanin ee waxaad moodaa inuu een, maaragtaa dab dambas kor ka yar koray marka waxaad moodaysaa in dee dabkii damay oo dhuxulihii ay wada dameen ma ahayn dagaalkii qaba waa ma dhamaanin wuu socday dambaskii unba hadda dabayl qaaday oo dabaysha ukraine aan idhaahno ayaa maxaan ku dhaha daaha ka qaaday oo dhamacdiina sideedii tahay oo maxaan ku dhaha aniga waxba isbedelin hadda way caddahay Een, ee waxa weeyaan waa hore in la xaliyo oo ruushka maxaan ku dhaha jab weyn baan gaaray sagaashanadii waayo dhaqaalihii inuu ku sameeyo maxaan ku dhaha merkel iyo dhaqaale dawladda xukumaysay oo la yidhi suuqa horta ha laga dhigo yacni wixii jab gaadhay cid adduunka jabkaasi gaadhay ma jiro reer galbeedkuna wax taageero nacfi loomay fidin oo dhaqaaleed marka waxaad moodaa ruush nacayb shuuci nacayb arrintu inay ka weyn tahay oo ruush nacayb jiro ruush nacaybnimadana waxaa keenaya dee barwaaq dalku intuu leegyahay iyo barwaaqadaa ku duugan oo muxuu keliga u haystaa weeyaan khayraad baa isku haystaa khayraadka dhulka ruushka weeye khayraadka dhulka ruushka weeye Een, marka aynu u nimaadno china iyo iyo india oo garabka ku haya ruushka iyagu taageero intee leeg baa laga yaabaa inuu ka helo ama ay isaga ufidiyaan iyagu taageero een, siyaasadeed iyo inay barnaamijyadan ay ku dhisayaan een, een, bangiyada maarata maalgelineed iyo xii dhaqaalo oo maxaan ku dhaha een, een, wanaagsan iyo xataa taageero dhaqaalaba siiba shiinuhu way u fidin karaan een, ruushka shaki la-aan laakiin isla markaana si toosa marnaba ugama hor iman karaan maraykanka waayo maxaan ku dhaha waa suuqii ugu weynaa ee labada dalba ay leeyihiin marka hadda maxaan ku idhaha samankii hore lama joogo oo iyaga laftigoodu xarfaan baa dunidu wada noqotay oo waxa weeyaan maraykankiina keligii kuma duuli karo oo ma odhan karo sidaa yeela amarku geygii hore amrayay ma amri karo marka waa daalacnaasil waa la ishaafalataysanayaa laakiin sidii dee maraykan dunida kusoo waday ama annagaadna raacay ama cadowga iyagaa tahay de waa libay ahayd marka awo- awood sheegashahayd Een, markaanu nimaado bariga dhexe oo isaguna kamid ah qaska meelaha qas ka bilaabmaan dunida oo ay isku haystaan een, reer galbeedka ay rabaan ay gacanta ku hayaan dhaqaalaha iyo israel marka la eego ruushka oo isaguna wadamo tiro yar laga yaabo syria oo kale inuu inuu gacanta ku hayo Een, arrintaa khilaafka bariga dhexe maxaa laga filan karaa ee sanadada soo socda bariga xa- bariga dhexe waa buuqcad halis badan oo maxaanku idhaa khayraad badan oo dabiicina way yaalaan marinkii maxaanku idhaha suis canaal oo tan iyo konton iyo lixdii dhuun u ah ganacsiga adduunka halkii wuu yaalaa arrintii falastiin iyo israel iyo carabta iyo israel halkii bay taallaa isbedeladii wadamada carabeed ka dhacay iyo sida maxaanku idhaha higsigii dimuqraadiga loo rabay uusan weli maaragtaa u hirgelin iyo carada shucuubta carbeed ka muuqata wax aasoo dhani qarax ballaaran way dhalin karaan marka bariga dhexe lama saadaalin karo oo tii lo odhan jiray marba arrintii bari arrintuma bariga dhexaay oo kale way adag tahay in la saadaaliyo meel wax ka qarxi karaan ama meesha ay ka bilaabi kar qarax ka bilaabi karo way adag tahay laakiin qarax qarxi badan way ka dhici karaan bariga dhexe Een, marka loo yimaado arrinta falastiin falastiin een, aqoonsigeeda ayaa iminka dunida aada uga cusub oo een, faransiiskii uu aqoonsaday sweden eh, xataa mi- eh, baarlamanka yurub oo maalin dhaweyd eh, mi- midooda yurub oo u codeynayay inay aqoonsadaan oo markii dambe la isku raacay inay aqoonsadaan Een, aqoonsigaasi intee in leeg baa laga yaabaa inuu wax soo kordhiyo aqoonsigaasi mid xukuumadeed maaha ee waa mid baarlamaaneed marka een, een, xukuumadaha maxaan ku dhaha ingiriiska iyo faransiiska iyo guud ahaan yurub kuma khasbana inay maxaan ku dhaha een, dowladda falastiin ictiraafaan su-aasha haba ictiraafaane dowladda dhulkeedii meh ilan waxaa la leeyahay xuduudihii toddobaatan iyo lixdii Ah.
iyo dowladdaasi yeelaan ee xuduudihii yuhuud fara badan baa degtay oo maxaan ku dhaha gudihii een, sii daanta een, galbeed ee webiga urdun dee aad bay u degeen marka hadda waxay u egtay un daantaasi baantustaanki ma garanaysaa koonfurta africa ee madowga meelaha meelo yaryar loo maaragtaa qoondeeyo loo calaamadeeyo unbay de waa ramala waa baantustaan maxaan ku dhaha hebron waa baantustaan waa noocaas un marka si- sidii dowlada uga dhismi lahayd daanta galbeed yay su-aashu ka taaganta marka waxaad leedahay dhulkii baan jirin oo marka waddan la aqoonsan waa inuu xuduudi iyo lahaadaa marka dhulkii baan jirin de waa in kuma intaasoo boqol oo maxaanku idhaha waxaa la soo dejiyey yuhuuda oo maxaanku idhaha ka badan malaha nus malyon marka dadka waa in la raro halkee la keen israa'iilna diyaaru maaha oo dowlad israa'iil ama xukuumad israa'iil fadhido ku dhiiran kartaa inay dadkaa rarto israa'iil gudaheeda geyso ma jirto way dhacaysaa haddaa laga keenaya ukraine Eh, maxaanku idhaha waayo xogaa cunsuriyada ka jirta iyo dagaaladan markaa yuhuud fara badan baa ukraine ka tagaysa sanadkan oo keliya ugu yaraan shan kun oo yuhuuda ayaa israel tagtay oo ukraine ka tagay laba boqol oo kun oo reer ukraine way ka- way u guuri karaan israel halkee kuwa la dejin waxaa la dejin intooda badan daanta galbeed ee webiga urdun marka dhul soo haraya farastiniinta Ah.
anuma arko Ga- gasan waan gartay laakiin dee ramala waxay noqon un magaalo yar iyo agagaarkeeda ama maxaanku idhaha hebron ama maxaanku idhaha bethlehem marka waa dad waa dad bilaa dhula baa la odhan karaa oo dad oo dad dalaadhula inta badan daanta daanta galbeed ee webiga urdun yuhuuda aad u- waan gartay Een, xalka israel iyo falastiin haddii la yidhaahdo maanta hal hala dhameeyo oo ha noqdaan dad meel degan oo dhul aan khilaaf ka taagnayn Een, midkeebaa fudud in lagu xaliyo inay dawlad isku noqdaan iyo inay laba dawladooda jaara noqdaan horta xalka labada dowladood umalayn maayo harta haddaynu macquul yahay dee bina de- wadamada waaweyn ee adduunka oo oo dhan oo isu tagayo dhammaan adduunyada oo isku tagta Ah.
oo tidaa een, laba dowladood ha la sameeyo ugu yaraan xuduudii lixdan iyo toddobadii ha lagu noqdo taasi waxa weeyaan waxay u baahan tahay dadaal dunida oo dhan isugu isugu geyso oo israa'iil ammaankeeda iyo waxyaalo fara badan loo sugo tan kale ee miiska taalla waxa weeya hal dowlad oo laba ummadood ku wada nool yihiin Ah.
taa laftigeeda eh, israa'iil way ka baqaysaa waa kama kama dambaysta dee falastiinta ka tira badan ka tira badan doonta haddana way ka tira badan yihiin marka u- falastiiniinta dunida ku nool oo dhan la eego xataa haddii kuwaa laga daayo oo inta ku nool eh, daanta galbeed ee webiga urdun iyo gaza intaasoo keliya ayaa kama dambaysta ka badan doonta yuhuudda israa'iilna waxay ku leedahay dowladdi waa inay noqoto dowlad yahuudeed de wa taasi waxaan iskeenayn waa inay noqoto dowlad dimuqraadi ah oo laba ummadood ku wada nool yihiin sida belgium oo kale sida maxaan ku dhaha canada oo kale kanadeenka ingiriiska iyo kanadeenka faransiiska yacni eh, iskumana milmi karaan oo hal ummad ma ma noqon karaan oo dhaqankii iyo diintii iyo qiyamkii waxyaala fara badan baa kala duwan marka inay laba maxaanku dhaha sidaas oo kale noqdaan taas waxay uga dhowdahay ma leh haddii kale waa in dee lagu noqdo tii labada dowlad ahayd oo markaa israa'iil la yidhaa xal kale xalka keliya kale yaalla waa inaad dee hal dawlad noqotaan ta saddexaadna waxa weeye oo aan aalaa afka lagu dhufan dee waa in falastiiniinta sidii nakbadii ku dhacday afartan iyo sideedii ee dhulka laga eriyey mar labaad laga eriyey markaa dhulku dhul israa'iil noqdo dhulku israa'iil noqdaha daan siiba daanta galbeed ee webiga urdun gaasa mooyaane geesana lagu daro markaa masar sidaa ubay noqonaysaa taasina cid ku dhacaysa hadda ma jirto laakiin suurtagelnimadeena ma odhan karno suurtagal maaha waayo shalay een ma- een- een, sanad ka hor way adkayd in la idhaa ruushka iyo maxaanku dhaha maraykanku yacni sida intaa leegba ukraine isaga hor iman doonaan oo ruushkiibaa maxaanku dhaha cremia oo maxaanku dhaha ka tirsanayd eh, ukraine sida sacalkaa ku qaadan kara oo taageeri kara maxaanku dhaha dagaalka ruushku ah ee dadka reer ukraine laakiin asalkoodu ruushka yahay ay ka wadaan koonfurta iyo bariga ukraine ciidina kuma xisaabtamayn marka waa baylan cashaa waduxa siyaasa carabiga lagu ohan jiray yacni mar keliya arrimuhu aada isku bedeli karaan oo waxyaalo fara badan oo lama filaan ah ayaa dhici kara ha waayahay haddii inu israa'iil banu weli ku guda jirnaaye ruushka oo awoodda miisaamaya reer galbeedka oo iyaguna israa'iil eh, daba fadhiya haddii bal ka waran rushia ay timaado falastiin arrintaasi maxay miyaan wax macquula noqonayn may ruushku way adag tahay inay inay keligood ma xallin karaan arrintu way ka weyn tahay hal dawlad oo kii xataa maraykan keligii ayaan xallin karin in adduunyadao dhan isugu tagta mooyaane dawlad keligeed xal u heli kartaa ma jirto waayo xataa barack obama wuu isku dayey inuu netanyahu wax u sheego hansala kama qaadin waayo wuxuu og yahay in maxaanku dhaha shacbiga maraykan iyo kongareeska maraykan iyo maxaanku dhaha saamaynta maxaanku dhaha yuhuudda ay ku leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda maraykan siibata maxaanku dhaha bariga dhexe inuu intaasoo awooda gudihii maraykan ku dhex leeyahay oo aanay suurtagal ahayn inuu aada u cadaadiyo israel inuu aada u cadaadiyo marka suurtagal ma aha in marka la eego een, barigii dhexe iyo khilaafkiisii awal israa'iil iyo falastiin baa ugu awood badnaan jiray hadda laakiin waxaa soo baxay qolo la yidhaahdo daacish ma i s i s een, arrinta oo iminkana weliba dunida aada ula dagaalanto xataa wadamada reer galbeedku ay ku biireen arrintaas iyada qafka sidee dabka ugu sii horin kartaa daacish waxa weeye arrintii ciraaq iyo afghanistan siibatii ciraaq oo ciraaq waa dalo aada u taariikh weyn oo tan iyo maxaanku dhaha de lix kun iyo toddoba kun oo sano soo jiro babylonia la odhan jiray waa dad ummado fara badan iyo jinsiyado fara badan iyo maxaanku dhaha diimo fara badan iyo aqaliyaad fara badan ay ku nool yihiin maraykanku wuu dhayalsaday ciraaq marka maxaanku dhaha qorshihii ahaa maxaanku dhaha mar kaliyun baad maxaanku dhaha jeeri ka bacdina waxaad uga sii gudbaseeraya ka bacdina waxaad afka jabin iraan iraanu macquul ahayn hadda way noo muuqataa ciraaqna way kala furfuratay oo dhammaan wixii dhibaatooyin iyo qoomiyaad jira adiga arkaya ee siday madaxa iskula galeen ee shiicadii oo intaasoo kale maxaanku dhaha firqooyina sunnigii oo intaa oo intaasoo fir- firqooyina oo intaasoo qabaa'il u kala baxa kiristaankii oo tiro badan oo iyagu tiro ahaan maahayna tiradooda aada uma badna ee firqooyinkooda weliba kuwa qadiimiga ah ayaa badan kurdigii oo halkan iyaguna jooga oo xuquuqdoodii u baahan marka waxa weeyaan arrin ay ahayd inaan la isku taabtaaban ayaa bush madaxweyne bush uu faraha la galay siday ciraaq u degtaan syria iyadna haddana de- qaskan ka socda waa syria iyadna ciraaq kama liidato oo haddii ay syriana qaskaasi sii socday weliba lubnaan gasho dee allo baa garan meel ay ku dambeyn waa allo urubixi bay maaragtay reer ceer buu yidhaahaa een, iiraan iyo iyo een, qoladii kale ee reer galbeedka oo uu hogaaminayo maraykanku oo awal aada isku hayay waxaad laga yaab waxaad moodaa inay iminka kusoo dhaweysay arrintan een, daacish ma laga yaabaa saaxiibtinimo cusub oo halkaasi ka bilaabanta markay ay ay dagaal wada galaan ee ay daacish la dagaalamaan in saaxiibtinimo cusub iyo iskusoo dhawaan cusub ay halkaasi ka bilaabanto maya saaxiibtinimo cusube bilaabi mayso iiraan mabdi'iyan baa nidaamkan ka jira ee maxaanku dhaha tawradii iiraan eh, ka dhashay labaatan iyo sagaalkii maraykanka iyo iyo iiraan iyo reer galbeedka guud ahaan siiba maraykanka iyo israel nidaamkaa ma ogola shacbiga reer iiraanna waxay xusuustaan sidii maxaanku dhaha maraykanku iyo ingiriisku ay u afgembiyeen eh, ra-iisul wasaarihii dalkaasi musadaq kontomadii ee ay u keeneen shahan u xoojiyeen maxaanku dhaha marka way iska bahaysan daacish shaki la-aan oo dee arrintii shiicada meesha taalla iyo sunniga eh, khilaafka udhexeeya maxaanku dhaha khilaafkana sadaam xuseen ayaa iyo siiba maxaanku dhaha waddamada kale ee- ee- khaliijka yaa yaa qeyb qayb way ka qaatay waayo markii towrada iiraan dhalatay weerarkii lagu qaaday ciraaq ku qaatay ayaa waxaa kiciyey haddii la iska dayn lahaa iska dayna way adkaydo way ka baqeen towradaasi inay dee soo jirdho ilan ciraaq waxa u badan moogta shiicada markii shiicadii kurdigii la isku daro dee boqol kiiba siddeetan bay noqonayaan ama ka badan xukunkeeda sunni baa haystay maxaan ku dhaha baxrayn shiicadiiba u badan sacuudiga maxaan ku dhaha dhinaciisa maxaan ku dhaha bari oo inta badan ayaan laga qodo saliidda dalkaasi shiica maxaan ku dhaha iyagana taa yaman waad iga arkayo maxaan ku dhaha xuutigii baa jooga marka intaas lubnaan waad iga arkayo xisbullah baa maaragtay xoogeystay marka intaasoo shiico isku wada xidhiyo syria calawiintu maxaan ku dhaha ay fadhiyaan waa waa waa nidaaman shiici ahayn marka marka loo eego siyaasadihiisa oo noocan cilmaaniga la idhaha lagu tilmaami kara kan syria marka waxaasoo dhan oo iswada haysta ayaa mar keliya isla kacay markaa bal ilaahay dahadashi ilaahu baa ma arag qaadire
waa gartay iiraan haddii aynu eegno iyada oo iminka ay saaran tahay cunaqabatayn oo dhaqaalaheeda beri dhawid aada loo falanqeynayay inuu hoos u dhici karo oo ay laga yaabo inay dicista awooddeedu ma laga yaabaa in cunaqabatayntaasi waxu dhinto awooddii iyo iyo mabdi ay ku adkaayeen waxa weeyaan hoggaanku dal leeyahay iyo shacabkiisu hadday maxaanku dhahaa go-aan inay gobonimadooda iyo sharaftooda iyo haybadooda ilaashadaan gaadhaan cunaqabatayn gamba ka tari mayso haba yaraatee taariikhda adduunkana la soo arag waxa weeyaan si kastoo cunaqabatayn iiraan intii cunaqabatayn lagu hayay maalintii cunaqabatayntaa lagu bilaabay barnaamijka nuclearka lagu eedeynayo waxay bilow u ahaa maantana wuxuu qarka u saaran yahay inay samaystaan hub nuclear hadday u baahdaan marka wax allayaalo wax cunaqabatayn ruushkaa la rabaa in cunaqabataynta siyaasadiisa wax lagaga bedelo si kas mar hadduu ruush soo giinto sida iiraan u giinatay cunaqabatayn waxba ka tari mayso turkigii haddii aynu nimaadno oo muddooyin dhexe aan sida awooddiisu ballaarnayn intii uu ordogan qabsaday awood fara badan yeeshay wadamada islaamkana gacmo ku yeeshay oo soo dhaweeyey dhinaca kalena raba inuu e u dii uu ku biro midowda yurub oo isagana awooddiisu aanay sahlanayn maxaa laga filaya isaga turkigu run ahaantii dee qiyaastii konton sano madaxa ayuunbuu albaabka midowda yurub garaacaya oo maxaanku dhaha iga furada u hayaa lama ogolo oo midowda yurub hoosta waxaa waxa weya xadaarad kristaan ah ama koodale ha ahaato ama brotestan ha ahaato marka dawladan weyn ee muslimkaa siddeetan malyan wax yar maaha waa wana de dalka wuxuna hadday xubin ka noqdaan dalka ugu dad badan ee yurub ka mid ee muslima ayay turkigu noqonayaan marka reer yurub way adag tahay inay turki xubinimo buuxda u qaataan turki oo dee ilkaha laga guray oo qiyamka islaamka laga tirtiray oo maxaanku dhaha de sidaa yurub un dhaqmaysa dee taasina suurtagal maaha waayo dhaqan ma suulayo inta dadku nool yahay dhaqankooda iyo diintooda ma suulayaan marka turkiga waxa maxaanku dhaha erdogan intuu yimida iyo xisbigiisu kaalintii ay ku lahaayeen caalamka islaamka ee hogaamineed ayaad moodaa inay rabaan inay la soo noqdaan oo ay dardargeliyaan dee muddo dheer naatay ka mid yihiin markaa intii dee siyaasadii ataturk kamaa lagu socday galbeedu bay xiiseynayeen caalamka muslimka way ka jeesteen hadda marka waxay u baahan yihiin wakti inay fahmaan arrimaha wada murugsan ee aan sahalka ahayn ee ka jira bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka muslimkaaba si ay kaalin hogaamineed ay uga qaadan karaan waan gartay dhinacan iyo waqooyiga africa haddii aynu iyada usoo tallowno aynu eegno wadamadii uu ka dhacay wixii la odhan jiray guga carabta oo ay egypt iyo ay ka mid ahaayeen tunisia tunisia dhowaan doorashaa ka dhacday waa lagu guulaystay dimuqraadi baana caalamka ku sheegeen wadamadaasi oo ay egypt imika u harsan tahay inay dimuqraadiyooda iyada si kale ay waxu dhaceen maxaa laga filan karaa masar ma ogtahay waa xaliif istraatiiji ah oo maraykanku leeyahay oo swiss kanaalkana bentaagoonku dee sina waa uga maarmi karo sida anay uga maarmi karin baa dawladaha kale waaweyn sidoo kale israael jiritaankeedu saldhig waxa weeyaan masar marka masar maxaanku idhaha isbedelkii ka dhacay mar allayaala markii akhwaanku ay yimaadeen ee siyaasadahooda dee la gartay ilan waa xisbi intaasoo sano soo jiro siddeetan iyo dheeraad soo jiray ma ogtahay waa tii maxaanku idhaha laabgambiyey marka masar dimuqraadiyadeedu waxay qaadan jid dheer oo ballaaran oo jabhad ballaaran oo laysku wada keeno ayay qaadan ee sida tunis ee sahalka ah waayo tunisia de wadal yaroo kooban oo maxaanku idhaha run ahaantii xisbiga nahdana siyaasaduhu ku dhaqmaya waa kuwa dabacsan oo istraatiijiyadda eegaya maaha hadda xukunka qabso oo magacow maxaanku dhaha gubernatorayaasha iyo maaragtay maamulada gobolada iyo wasiirada wada qaado taayo toodu maaha ee tartiib in bulshada loo bedelo oo nidaam dimuqraadi loo horseedo oo mucaaradka oo dhan laysku keeno mucaaradka o dhan laysku keeno ayuu kaalintooda ay ka ay ka qaataan ee ay ku keliysan xukunka waxaan u malaynayaa akhwaan muslimka masar taas baa sheegtay waxay ahayd in mucaaradkii ballaadhnaa ee ka hor yimida mubaarak madaxweyne mubaarak inay isku seexayaan oo xilki iyaga iyo awooddii ay wax ka siiyaan oo ay maxaanku raa xukuumaddii si ballaaran uga qaybgeliyaan mucaaradkii kala jabay ayaa keenay markaa oo sahlay in afgambigii military uu ka dhaco basar waayahay boqortooyinka carbeed ee haysta wadamo badan oo carabta oo gadar iyo sacuudiga iyo ay ka mid yihiin intee in legba laga yaabaa barwaaqada iyo nimcada kasoo gelaysa shidaalka inay sii jaqaamay halka fadhiyaan horta dee maxaanku raa allaa siiyey ummadahaasi nimcadaasi siduu ruushkaba u siiyey iyo wadamo kaleba run ahaantii wadamada maxaanku ihaha khaliijku golaha ku ku midoobay khaliijku waxoogaa khilaafyaha soo dhex maray siyaasadooda qatar iyo inta kale oo qatar waxay aada u taageertay xarakada akhwaan muslimka ee masar hadda waxay taageeraysaa libya maaragtay dhinaca akhwaan muslimku ay ay jiraan arrimahaasi way jiraan laakiin haddana kama dambaysta way isku iman doonaan waayo ma kala maarmayaan wixii waaqicihee jirana dee in laga taga maaha oo masar hadda waxa weya xukun ma madaxweyneha haba la doortay laakiin xukun military oo dadban ayuun baa kusoo noqday waa tii mubaarak oo maaragta ka duwanun oo weliba dee mubaarak maxaanku dhaha siduu wax u masmaslaxaynaya tani waa seefteedu galku kala baxay siisi seefta galku kala baxay marka waxay leeyihiin waana yani waxaad ka garanaysaa markii maraykan afgemi baa dhacay lagu kari waayey obama waayo sharciga maraykan baa kongressku uu beelmariyey haddii dal afgembi ka dhaco ladha waa afgembi taageeradii maraykan siinayay ee dhaqaaladii military waa in markaaba la joojiyo sababta obama u diiday obama keliya maahana de waa nidaamkii maraykan moogta in loogu maga in lagu magacaabo wixii masar ka dhacay afgembi taasay ahayd taasay ahayd marka masar maraykanka iyo israel iyo yurub way ku mitidayaan inay gacantooda ku jirto oo ay xaliif weyn la ahaato oo meesha ruush iyo shiine iyo cid kale aanay soo caga dhigan marka aynu eegno africa aynu dib ugu soo noqono africa wadamo badan bay dhibaata ugu ugu curtay sanadkan sanadkii ka horreeyey iyo sanadkan iminka sii dhammaanaya eeaynu ku ina dhaafaya welina way ku jiraan oo south sudan iyo africada dhexe iyo libya iyo khilaafaad kuwaasi maxaa laga filan karaa inay khilaafkoodaasi uu ku dambeeyo run ahaantii dhib weyn baa soo gaadhay oo maxaanku dhaha south sudan in maxaanku dhaha dee arrintu way jirtay ka horba intaan xataa dalka gobonnimada qaadaan khilaafku xisbiga maaragtay s p l m wuu ka dhex jiray john john garan hogaamiyahoodii hore ee dhinta ayaa isku hayeen labada garab garabka silva kiir madaxweyneha hadda iyo mashaar labadaa garab bay ha kala ahaayeen waxaa isku hayay john garan labadoodii markay isku soo fakadeen waxay noqotay in waqooyi koonfur loo kala goo waqooyigiina saliiddii dalkao dhan batroolkii dalkao dhan halka laga baara waa waxa weya waqooyiga dalka oo halka mashaar uu fadhiyo koonfurtiina waxa weyaan caasimadii iyo tiradii dadkaa ku badan iyo maxaanku dhaha beerihii iyo baarta marka waxaa ka sii dhib badan oo intaa sii dheer waxaa jira xarakooyin fara badan yacni dad fara badan oo hubaysan oo labada dhinac midna aan ahayn oo huba dhinac ciidani ugu jirto uu raaca marka kuwaasina waxa weyaan haddaan xisaabta lagu darin dee labadan oo keliya hadday heshiiyaan iyaguna hubkii ay haystaan dalku hub xoogle ayaa ku jira koonfurka suudaan marka waxaasoo dhan in la isku keeno weeyaan oo aan arrintan lagu dayninu iigan wadamada waaweyn ay usoo gurmadaan koonfurta suudaan sidoo kale afrikada dhexe maxaanku dhaha waxaa laga yaabaa in sanad sanad soo socda haddii ee baydmo ay dhaanto xaaladoodii maxaanku dhaha ka kadig rumato dagaalkii sokeeye laakiin wax badan waxay ku xidhnaan arrimaha suudaan siiba daarfuur haddii ay degto wax badan taasay ku xidhnaan wax badan waxay ku xidhnaan oo kale ilaahay naga nabadgeliyo cudurkani boolaha haddii uu intaa ku ekaado oo aanu soo dhaafin saddexdaa wadan afrikada galbeeda markaa waa laga badbaaday laakiin haddii uu soo dhaafo dee wuxuu soo qaadaya jidkii saahilka suudaan buu ilaa suudaan buu soo soo geli ka baxdin dawa geeskana kama foga suudaan halis weyn baa imanaysa waa gartay geeskaafrika markaa inu nimaadno waxaa lagu falanqeeyaa inuu yahay baqcad iyaduna khatar badan oo dhibaato badan oo faqrigeedu badan yahay oo horumarkeedu aanu wanaagsanayn see wax iskaga bedeli karaan barigaas bariga africa maxaanku idhaha laba urur baa ka jira oo isdul saaran mid waa kan isbahaysiga dhaqaaleed ee east african community-ga ee kenya iyo tanzania iyo uganda iyo rwanda iyo burundi iyo ay ku wada jiraan oo ay rabaan maxaanku idhaha inay dee suuq midaysan oo sida kan midowga yurub oo kale ah inay samaystaan kaasi waa mid waxaa kaloo jira egan oo dhinaca siyaasadda iyo ammaanka iyo iskaashi dhaqaaleed ba isu keena wadamadaasi ku jira isbahaysiga dhaqaaleed oo lagu daray sudan iyo eriteria iyo soomaaliya iyo maxaan ku dhaha gees o dhan waayo geesku uu ka maqan yahay hadda siduu u dhan yahay isbahaysiga dhaqaalada afrikada bari ka socda marka egad baa kulminaysa marka egad ma tallaabo tallaabo ma loogu rogi karaa isbahaysi dhaqaaleed wataa su-aasha oo halku isbahaysiga dhaqaale hadda afrikada bari iyo afrikada dhex usii socdo ma noqon karaa mid isku keena afrikada bari iyo geeska africa iyo afrikada dhexe oo intaasoo dhan ay isku noqdaan isbahaysi dhaqaale oo lamid ah kan koonfurta africa ama kan galbeedka africa ka jira
igad iyada waa lagu sheegaa de inay jiraan daciifnimo iyo inaanay waxba qabanin mararka qaarna waxaa la sheegaa inay dagaalada oo kale meelo badan ay ka qayb qaadatay sida ay arrintaas soo xalin lahayd ururkan igad muxuu isagu xalkiisa noqonayaan igad waxa weeye markii hore wuxuu ku dhismay in layska kaashado arrimaha abaaraha iyo iyo masiibooyinka dabiiciga ah markii dambe wuxuu isu bedelay urur xagga horumarka in iskaashi laga yeesho oo wadamadaasi isu keena markii ururkii o eyuda la odhan jiray uu kan midowda africa bedelay ee la sameeyey maxaanku daa golaha ammaanka ee midowda africa ayaa africa waxaa loo qeybiyey afar gobol dhinaca ammaanka iyo siyaasadda waqooyiga galbeedka koonfurta iyo bariga igad marka bariga arrimaha ammaanka iyo siyaasadda igad baa leh marka wadamada xataa marka dal maxaanku daa hadii koonfurta sudan oo kale qalalaasahan ka jira ururka midowda africa golihiisa ammaanku markuu fadhiisto igad buu udirayaa igaday soo xalli la kaasho markaa golaha ammaanka ee midowda africa iyaguna waxay la kaashan golaha ammaanka ee qarabada midoobay nidaam noocaasaa jira galbeedka africa iyo cowas ururka laydhaa baa qaabilsan dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii maxaanku dhaha ammaanka iyo siyaasadaba koonfurta africana kaasoo kale wadamadaasi waxaa jira koonfurta africa waa koonfur jumhuuriyadda koonfurta africa oo tiiru ah isbahaysiga dhaqaaleed iyo siyaasadeed iyo iyo amni galbeedka africa waa nigeria waqooyiga africa weli maxamed sar bay ahaa kaalinta ahayd inay qaadato laakiin weli isma haystaan oo xataa urur dhaqaaleed ama mid iigadoo kale u eg awoodiisa leh ma laha waqooyiga africa idaga maxaanku yidhaha gobolkeena labadan urureen hore usoo sheegnay kan isbahaysiga dhaqaaleed ee afrikada bari iyo igad baa isdul saaran oo igadna siyaasadii amnigii la siiyey kana uu ka shaqeynayo sidii suuq midaysan loo samayn lahaa labadaasa is ag socda marka igad inay kama dambaysta noqoto sida ecowas oo kale oo siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo amnigii ay iyadu la wareegto waxay ku xidhnaa guusha laga gaaro ururkan ay wadamada afrikada bari ku midaysan yihiin sida ay lacag mid ah iyo suuq mid ah iyo maxaan ku dhaha bassbor mid ah iyo arrimahaasi u gaarhaan ee wadamada kalena ugu soo biiraan ee geeska africa taas ayaa markaa u rogi karta igad inay noqoto urur dhaqaaleed oo siyaasadeed oo amni oo gobolkani hanto dee run ahaantii haddii dalka la idhaha jumhuuriyadda dimuqraatiga congo way usoo qoratay warqad inay ku biirto isbahaysiga dhaqaaleed ee bariga africa haddii ay kusoo biirto oo arrintaasi dhab noqoto waxaa la idhaha waxa weeyaan luulka africa meesha jumhuuriyadda dimuqraadiga ee congo raacdo ma koonfurta africa ay raaci mise bariga africa ay raaci meeshaasa africa dhaqaalaheedu kor ukacaya xuduudda siyaasadeedna kabacdi cidda yeelan doontaa waa hadba qolada ay ku biirto jumhuuriyadda dimuqraadiga ee congo marka waa luul la garan layahay weliba afka dhinaca ku biireen hadda ilaa hadda waxa weeyaan waxay soo dalbadeen inay ka mid noqdaan kan aan afrikada bari laakiin dee inay kama dambaystahay in kale waxay ku xidhnaa xaaladda ka taagan afrikada bari laftigeeda oo waxaa tan sudan ka taagan tan maxaan ku yidha geeskeena ka taagan arrimahaasoo dhan baa saameyn ku yeelan kara marka south african mar dabcan way soo jiidanaysaa oo dhinacayaa kusoo biir ayay rabtaa marka haddii ay afrikada bari iyo geeskan africa ay wadamada igad ku bahoobay ay arrin dhibaatooyinka gudahooda ka jira ay degdeg u xallin waayaan la arkay in maxaan ku dhaha d r c
waan gartay doctor runtii aad iyo aad baad mahadsan tahay wakti qaaliya baad ii hortay waana kaaga mahad celinaya mar kale marka laga yimaado arrimaha aqoonsiga iyo siyaasadda somaliland fursadaha somaliland maanta ay haysato ee ay wadamada jaarka xidhiir kula samayn karto ay macaamil kula samayn karto maxaad soo jeedinaysa ay tahay somaliland markaad eegto xaaladda ka taagan gobolkeena runtii waa dhul nabadeed oo dadkeedu ay sogol yihiin inay nabadooda wada ilaashadaan tubta dimuqraadiga ay qaadeen ay ilaashadaan dee waxna maalin kuma hagaagaan dimuqraadiyada maraykan waxaa lasoo dhisay laba boqol iyo dheeraad sano oo weliba taa maxaan ku dhaha la dhaliilayo marka fursadaheedu aad bay wanaagsan yihiin laakiin wax walba waxay ku xidhan yihiin waa arrimaha gudaha iyo horumarka gudaha iyo maxaan ku idhaa isu haynta bulshada iyo horumarka maxaan ku idhaa gudaha ka dhaca tan gudaha ayaa asaasi ah tan gudaha ayaa asaasi ah siyaasadda dibaddu iyo taageerada dibadda ka timaada waa bari taageera ee mar marna goyn mayso ayaa somaliland ayaa somaliland gudaha somaliland ayuu mar walba ka iman
dhowaan koo iyo labaatankii bishan waxa ay somalilan iyo soomaaliya ay ku kulmeen jabuuti heshiis dhowr qodob kooban bay soo wada galeen waxaana loo balansan yahay bisha february inay turkiga haddana dib loogu noqdo haddii loo baahdana ay jabuuti welibana ay shirarkaasi kala qayb gasho shirka turkiga ee somalilan sidee fursad ugu haystaan horta guud ahaanba wadahadalladu waa arrintoosar in la wada hadlo oo soomaalidu waxay tidhahaan wadahadallo waa aan heshiino inayn sahal noqonin wadahadalladaasina dee bilowgayba waa caddayd waayo laakiin ta muhiimkii waxa weeye jabuuti markii hadda la isugu tegay oo madaxweynaha jabuutina dawaan gogasha fidiyey oo usoo joogay arrimaha soomaaliyeed tan iyo maxaan ku idhaa sideetamadi iyo sagaashamadiiba in arrimaha aasaasiga sidii lagu tilmaamay arrimaha masiiriga in si toosa loo abaaro oo aan dib loo dhigin hadda kadib waxay la tahay in tallaabo hore loo qaado ay tahay waayo waxa weeyaan soomaalidu waxa weeyaan waa ummad dowladnimadu waxa weeyaan waa qaab kale ummadda carbeed waa hal ummad intaasoo dowladoodna way leeyihiin marka ummadnimada soomaaliyeed mid jirta weeyaan oo jabuuti wataa maxaan ku dhaha dowlad madax banaan weeyaan laakiin ummadda soomaaliyeed bay ka tirsan tahay iyadoo ay jabuuti nala leeyihiin walaalaheena afareed oo dad inoo dhow ah marka ummadnimadeenii iyo taariikhdeenii iyo qiyamkeenii wixii o dhan waa halkeedii sidii maxaan ku dhaha anu noqon lahayn dad walaalo ah oo waxa ay wadaagaan ka wada shaqaysta su-aashana somaliland iyo soomaaliya ay tahay in heshiis kama dambaysa sahal noqon mayso waayo waxay u baahan tahay in weli de deganaanshaan ka jirin moogtahay koonfurta dalka marka ilaa ay xasisho oo is iswada qabsato sahal noqon mayso laakiin kulley beesha caalamkuna iyo wadamada ama igat ha noqdaan ama ha noqdaan jaamacadda carabta ama guud ahaan midooda africa iyaguna kulley ka ka marhnaan maayaan oo intay kaalmo ka geysan karaan way ka geysanayn xal maxaan ku idhaa labadaba docoodba dan u ah shacab shucuubta maxaan ku idhaa laba labadoodana dan u ah in la helo ummadnimada soomaaliyeed iyo haybadeedana horumar iyo maxaan ku idhaa u horseeda in la helo ilaahay aan barano doctor runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay wakti qaaliya baad ii hurtay waana kaaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badanba maxaad kala soo jeedinaysaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye midnimada siyaasadeed bulsheed ee dalka iyo shacbigaba haanigun bay katol ka tolantaa ictiraafkuna waa waxaad gudaha ka qabsato ayuu bini aadamku kuu qiray ayuu bini aadamku kuu qiray adigoon cidna ku tacadiyeyn cidna maxaan ku dhaha haraamayn cidna aan xumaan u qabin bini aadamkao dhan ay ku siman yihiin walaaltinimada aan ka tegayn oo waxaad gudaha ka qabsato marka siiba ayaha maxaan ku dhaha dhalinyarada ayaa arrin aasaasi ah ayaha dhalinyarada in xooga la saaro ama dhinaca waxbarasho ha haato ama shaqaa shaqooyin ha haato ama maxaan ku dhaha yacni dhinac kastaba ta ugu muhiimsan waa taa iyo midnimada gudeed
waan gartay gabagabadii baynu maraynaa doctor cabdilaahi muddo dheer oo weliba waktiyadii ugu kululaaya warbixinaha waxaad kasoo diri jirtay wadanka raashiya oo warbixino aada loo xiiseeya aad aad kasoo diri jirtay shacbiguna markay doctor cabdilaahi maqlaan waxay maanka ku qabanayaan waktigaasi dib ugu noqonayaan intii waktigaasi noolayd bal waxaad noo sheegtaa warbixintii ugu xiisaha badnayd ama kugu jawaab celinta badnayd ee aad kasoo dirtay wadanka raashiya horta labaa jiray mid waxay ahayd markii guriga cad sagaashan saddexdii bay ahayd marka london baa joogay marka waa tii baarlamankii yarta isu kaceen markaasaanaan anoo sii joogi lahaa london maan waa xiisada ugu arrinta ugu muhiimsan waxay ka dhacaysaa moscow moscow ku laabtay ee waa tii la iskale baarlamankii yarsin kala diray dalkuna maarata ka bilowdeen isbedeladii aadka u burburiyey russia iyo wadamadii guud ahaan laisku odhan jiray midowga sovieti taasi mid bay ahayd ta kalena waxay ahayd markii madaxweynihii chechnia dagaalkii chechnia socday general johar daif la dilay iyo cawaaqibta ay keeni karto oo yeltsin baa runtii eedda inteeda badan lahaa dagaalka chechnia baahi weyn looma qabin maxaan ku idhaa hadduu diri lahaa oo uu dadka jijeenka iyo hogaankooda oo general daif beriga madax u ahaa de wuxuu ahaa nin duuliya oo diyaaradahan nuclearka qaaday hubkan istraatiijiga gantaaladin istraatiijiga ayuu janan dhab u ahaa oo ciidamadaasi maaragta qayb kamida hogaaminayay maa nin sahla maaha general daif marka hadduu sharaftii iyo haybadii dadkaasi lahayn siin lahaa yelse dagaalkaasi waa laga baaqsan lahaa waa laga baaqsan lahaa marka hore bistaad kasoo durtay iyaduna mid xiisa la noqoto ha waxaan xusuustaa waxaan haddii ceel walwaaleed waadahamo ku go-aan waan waana dhimantahay wadnaha farta ku hayaa
runtii waxyaabaha aadka loo xasuusto waxaa kamid a halqabsiyada aad marka inta badan aad aad kusoo xiri jirtay markaad warbixinta dirayso midda kale xiisahalina waxay tahay maad joogin dhul af soomaali lagaga hadlo maad joogin dhul qof falanqeynayo oo soomaaliya marka laga reebo nin ruush aad wareysan jirtay nin raashiyaana warbixinahaasi bal sidii aad u diyaarin jirtay haddii aada uga faaideyso dhegeystayaasha gori captit iyo weliba soyo stepank waa ka wada shaqeyn jirnay laanta af soomaaliga ee radio moscow soomaaliga aad bay u yaqaanaa weliba gooriga aad bu u yaqaanaa dee mahmaha dhan waanu ku ururiyey waanu ka taageernay waanu maaragtay uhagaajinay utafaftirnay laakiin waa nin aada iyo aad maxaan ku dhaha khabiir ugu ah oo nin sahlan maaha dee dhinaca wariyanimada waxa weeyaan tan iyo caruurtii wa waxa weyan waxa dhaha hobi oo kale ayay haydoo maxaan ku dhaha idaacadahaas aan u dhegeysan baan wariyaasha maarata ayuu baan ku dayan jiray dabcanna af soomaaliga barashadiisu de halkaan rabay ma gaadhin duruufihii baa maaragta dalkaa maaragta laakiin maxaan ku dhaha meeldhexaad waan ka bari aada iyo aad doctor umahadsan tahay runtii mar kalena waxaa kaaga mahadnaqaya waktigaaga qaaliga ayaad hortay
waa laga helaayo hadhow lagu xasuusta waa laga helaayo hadhow lagu xasuusta
waraysigii aanu la yeelanay doctor cabdilaahi xasan jaamac cabdilaahi mosco ee aanu diiradda ku saaraynay isbedelada caalamka ka dhacay sanadka labada kun iyo afar iyo toban ee sii dhammaanaya ee saacadaha koobani ay ka harsan yihiin iyo saadaasha dhacdooyinka la filan karo inay dhacaan sanadka soo socda ee labada kun iyo shan iyo tobanka intaasi ayaynu kusoo gebagabeynaynaa waxa aan u mahadnaqayaa doctor cabdilaahi xasan jaamac cabdilaahi mosco oo barnaamijkan marti inoogu ahaa tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal inta aynu barnaamijkaasi mid lamida aynu dib ugu kulmayno waa anigoo ah sakariye axmed maxmed oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabad gelyo
Oh